bismillahi raxmaan iraxiim subax wanaagsan dhegeystayaal markastoo aad joogtaan baa kusoo dhawaada warka subax idaacadda rediyo kismaayo qodobada aad ku maqli doontaana waxaa ka mid ah dowladda oo shaacisay inay la wareegtay degmada xarar dheere madaxweyne qoorqoor oo ka hadlay deegaanada lala wareegay kuna dhawaaqay arrimo markaasi ciidanka oo gacanta kusoo dhigay burcad dhac u geysatay dad shacab ah maxay ka wada hadleen ra-iisul wasaare ku-xigeenka dalka iyo safiirka midooda yurub ee soomaaliya qodobada dibadda aad warkeena ku maqli doontaana dhegaystayaal waxaa ka mid ah museveni oo ku baaqay in xildhibaanadiisa laga mamnuuco safarada dhanka dibadda
waa kuma warwageedii maxaa u dambeey siyaasadda dalka xaqiiq miyaa rabtaa mise been xaqiiq ayaan raadinayaa haddaba rediyo kismaayo ka dhegayso warar sugan oo xaqiiqda ku salaysan
isku soo noqod wanaagsan dhegaystayaal waa subaxnimo talaadaha taariikhduna ay ku beegan tahay toddobiiyo tobanka bisha janawari labada kun saddex iyo labaatanka warka waxaa idiin aqrin doonaa anigoo ah maxamuud siciid axmed aan ku bilaawe dowladda soomaaliya ayaa shaacisay inay la wareegtay degmada xarar dheere ciidanka xoogga dalka iyo xogagga deegaanka ayaa gudaha u galay degmada xarar dheere ee koonfurta gobolka muduga kadib markii ay isaga baxeen maleeshiyada al-shabaaba ciidanka ayaa hadda baaritaan ka wada xaafadaha degmada halkaasi oo muddo sannado ah ay maamulayeen al-shabaaba wasiirka gaashaandhigga xukuumadda soomaaliya cabduqaadir maxamed nuur jakarta ayaa xaqiijiyey qabashada degmada xarar dheere ciidamo aad u fara badan oo ka tirsan kuwa dowladda soomaaliya iyo kuwa deegaanka ayaa kusii qulqulaya degmada xarar dheere ee gobolka muduga kuwaasi oo doonaya inay isku fidiyaan deegaanada kale ee gobolka muduga dhanka kalena madaxweyne qoorqoor ayaa ka hadlay deegaanada lala wareegaya madaxweynaha dowlad goboleedka galmudug mudane axmed cabdi kaariye qoorqoor ayaa ka hadlay howlgalladii ugu dambeeyey oo ay fuliyeen ciidamada xoogga dalka iyo dadka deegaanka kuwaasi oo ay kula wareegeen deegaano dhowr ah madaxweynaha wuxuu sheegay inay ciidamada la wareegeen maalmihii lasoo dhaafay deegaanada masagawaay baraag sheekh caamir iyo maanta oo ay la wareegeen degmada galadda wuxuuna ciidamada ku bogaadiyey howlgallada ay wadaan markaasi madaxweynaha dowladda dowlad goboleedka galmudug axmed cabdi kaariye qorqoor wuxuu hadalkiisa intaasi ku daray in ciidamada xoogga dalka iyo dadka deegaanka ay tallaabooyin hor leh qaadi doonaan saacadaha soo socda islamarkaana deegaano dhowr ah ay la wareegi doonaan dhinka dhanka kalena ciidamada amniga ayaa gacanta ku dhigay burcad dad dhac u geysatay ciidanka booliska taliska qaybta guud ee gobolka banaadir ayaa ku guulaystay inay gacanta ku dhigaan koox shabakad burcad ah oo lixdii bishii koowaad labada kun saddex iyo labaatanka abaaro labadii duhur habeennimo markaasi gaari nooca raaxada ah iyo dadkii saarnaa ka afduubay meel u dhow garoonka cayaaraha injineer yariisow ee degmada cabdicasiis kooxdani burcadka ah oo ka kooban shan rag ah oo watay qoryaha a k forty seven ayaa gaariga ku joojiyey isgoyska ex controller halkaasi oo ay ku baarteen dadkii saarnaa gaariga iyaga oo ka qaatay dhammaan taleefanadii ay wateen kadibna iska dejiyey dadka shacabka ahaa ciidanka booliiska oo xogta raggani hayay wada shaqeyn ka helaya dadka shacabka ah ayaa iyagoo baxsad ah ku qabtay deegaanka garesbaley ee duleedka magaalada muqdisho labaiyo tobankii bishii koowaad ee labada kun iyo saddex iyo labaatanka abaaro sideedii subaxnimo burcadani hubaysan ayaa haatan ku jira gacanta ciidanka amniga waxaana la horgeynayaa hay-adaha kale ee garsoorka si cadaaladda loo marsiiyo dhinaca kalena maxay ka wada hadleen ra-iisul wasaare ku-xigeenka dalka iyo safiirka midooda yurub ee soomaaliya kusimaha ra-iisul wasaaraha ahna ra-iisul wasaare ku-xigeenka xukuumadda federaalka soomaaliya mudane saalax axmed jaamac ayaa xafiiskiisa ku qaabilay safiirka midooda yurub u qaabilsan soomaaliya mistina intelman labada dhinac ayaa intii uu kulanka socday waxa ay ka wada hadleen xoojinta xidhiirhka ka dhexeeya soomaaliya iyo midooda yuruba iyo sidii loo derdergelin lahaa wada shaqaynta qotonta danaha markaasi ku qotonta danaha labada geesoodka aha misistina intelman ayaa dhankeeda ku bogaadisay dowladda soomaaliya horumarka baaxadda leh ee muddada kooban ay kaga gaadhay dagaalka khawaariijta iyadaoo tilmaantay in midooda yurub uu diyaar u yahay in ay dowladda soomaaliya ka gacan siiso xasilinta dalka halkaasi warkaasi aa kala socotaana dhegaystayaal waa idaacadda radio kismaayo iminkana kusoo dhawaada qodobadii dibadda musafini ayaa ku baaqay in xildhibaanadiisa laga mamnuuco safarada dibadda madaxweynaha uganda yuweri museveni ayaa ku baaqay in xildhibaanadiisa iyo shaqaalaha dowladda laga mamnuuco safarada dibadda si qarashkii ku bixi lahaa safaradaasi lagu maalgeliyo adeegyada muhiimka ah u sheega xildhibaanada iyo shaqaalaha dowladda inay joojiyaan safarada dibadda lacago badan ayaa lagu luminayaa safarada dibadda halka macadka lagu barto culumta batroolka ee kigomba uu ka cabanayo dhaqaale la-aana wuxuu halkaa hadalkaani sheegay xilli uu kormeer ku sameynayay machadka batroolka uganda ee kigomo u b i k halkaasi oo dowladda doonayso inay tababar ku siiso khuburada si ay uga salgaaraan shidaal baarista guud ahaan dhegaystayaal warkiisu waxa aad kala socoteen idaacadda radio kismaayo waa naga intaa warka waxaa idiin akrinaya ani waa maxamuud siciid axmed tan intaynu ku kulmi doono warkan warka xiga waxaan idinkaga tegaynaa sidaasiyo nabadgelyo